الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray waxyaalihii qofka dhintay ee muslimka u waajibayey wayukabbiru calayhi waa ku dulkibaaranayaa ayilmayiti qofkii dhintay idaa sallaa calayhi marka uu ku tukanayo arbaca takbiiraatin afar allahu akbarood ayuu ku dulkibaaranayaa bitakbiirati alaxraami oo takbiiratu alaxraamka ku afaraho ay ku jirto walow kabara khamsan haddii uu shan allahu akbar jeer yidhaahdo lam tabdul salaadiisii buri mayso laakiin low khammasa imaamuhu imaamkiisu haddii uu shaneeyo lam yutaabicu ku raaci maayo bal yusallimu waa salaamnaqsanayaa ow yantadiruhu ama waa sugayaa liyusallima macahu si uula salaamnaqsado wa huwa isaga ayaana afdalu fadli badan wayaqra'u lmusallii kan ku tukanayaa wuxuu akhrinayaa alfaatixata ayuu akhrin bacda takbiirati aluulaa allahu akbarta hore dabadeed wayejuusu qiraa'atuha akhrinteeda ayaa bannaan bacda hayri aluulaa ta hore wixii aan ahayn inuu akhriyana waa bannaan tahay wayusallii cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam ayuu ku salliyayaa bacda takbiirati haaniyati takbiirta labaad dabadeed waaqalu salaati calayhina waxa ugu yar allahuma salli calaa muxammadin intaas ayaa ugu yar wayadcuu lilmayiti kan mayidka dhintay ayuu u ducaynayaa bacda haalisati ta saddexaad kadibna mayidka dhintay ayuu u ducaynayaa waaqalu ducaa'i lilmayiti ducana waxa ugu yar mayidka loo duceeya allahuma kafir lahu ilaahayow u dembi dhaaf waxaa sheekuu leeyahay raximah ullahu tacaala wayukabbiru ama wayukabbaru musamiya majhuul labadaba waa loo binayn karaa laakiin waxaa wanaagsan baa layidhi wayukabbiru inuu yidhaahdo ilaa xagga dambe idaa sallaa calayhi ayaa ayaa taalle wayukabbiru calayhi ayilmayiti maydka korkiisa wuxuu ku kibaaranayaa idaa sallaa calayhi marka uu ku tukanayo arbaca takbiiraatin afar kibaarood ama wayukabbaru calayhi waxaa lagu dul kibaaraya yilmayiti idaa sullii calayhi marka lagu tukanayo arbacu takbiiraatin afar kibaarasho ayaa dushiisa lagu kibaaranayo allahu akbar lo odhanayaa taana waxaa u daliila xadiidka imaamu albukhaari uu warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam markii la soo sheegay najaashi boqorkii muslimka ahaa ee xabashida boqorka u ahaa maalintii uu dhintay markii geeridiisa la soo sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu la baxay saxaabadiisii musallihii iyo meeshii lagu tukan jiray debeetana fa safa bihim waa safay markaa wa kabara calayhi arbaca takbiiraat afar kibaarasho ayuu u kibaartay yacnii walaal markaas aynoo sugnaaday baa dhintay oo dhul markaas aan cid islaami joogin oo lagaga tukanin ayuu markaa ku dhintay buuhi saasuu markaa salaatuljanaaza cala alkhayb uu ugu tukanay markaa arbaca takbiiraatin afar kibaarasho ayuu markaa kibaaranayaa oo deeta hore markaas ee takbiiratul axraamkii ayay markaa ka dhigan tahay oo niyadana waa uu la xidhiidhinayaa bitakbiirati alaxraami afar markaa takbiiratul axraama ku afara ayuu markaa kibaaranayaayoo dheeraadkama ahee waxay tahay un markaa mid ka mida walow kabara khamsan shan jeer hadduu kibaarta lam tabtul salaaddiisii ma burayso walow camdiba ha ahaatee le'annoo dikri dheeraad ah ayuunbuu markaa qofkani uu kordhiyey laakiin low khammasa imaamuhu imaamkiisii hadduu shaneeyo oo takbiirtii uu shan ka dhigo lam yutaabicu maamuumihii markaa ku raaci maayo mar hadduu ogyahay markaa salaatuljanaaza afar takbiirood inay tahay yacni hubana markaa imaamku inuu afartii kibaaroodba kibaartay ku raaci maayo muxuuse samaynayaa bal yusallimu waa salaamanaqsanayaa intuu niyatulmufaaraqaka goosasho niyeeyo ayuu salaamanaqsanayaa ow yantadiruhu ama waa sugayaa imaamka liyusallima macahu si uula salaamanaqsado wa huwa afdalu weliba kaas ayaa fadli badan inuu sugo oo mar la salaamanaqsado wa yaqra'u waxaa kaloo akhriyaya almusallii kii maydka ku tukanayay alfaatixata ayuu bacda takbiirati aluulaa takbiirta hore dabadeed ayuu faatixada akhrinaya markuu allahu akbarta koowaad yidhaahdo dabadeed faatixada ayuu akhrin wayejuusu waxaa banaa qiraa'atuha faatixada inuu akhriyo bacda khayri aluulaa takbiirta hore dabadeed kuwa aan ahayn takbiirta koowaad kuwa aan ahayn dabadeed inuu akhriyo ayaa bannaan xadiid bukhaari warinayo dalxata bnu cabdillaahi ibnu cawf ayaa wuxuu leeyahay waxaan la tugaday ibnu cabbaas ayaan dabadii ku tugaday calaa janaasa faqara'a bifaatixati alkitaab ayuu akhriyay faqaala liyaclamu annahaa sunna waxaan markaas u akhriyey inay markaas ogaadaan inay sunno tahay faatixada akhrinteedu waxaa kaloo xadiid imaamu shaafici isagana sanabkiisa uu ku warinayo isagana ay tilmaamayeen saxaabadu inay asunna fi salaa cala aljanaa'is inay tahay sunnaha janaasooyinku an yukabira alimaam imaamku inuu kibaarto allahu akbar yidhaahdo uma yaqra' bifaatixati alkitaabi bacda takbiirati luulaa siran fii nafsihi kadibna inuu akhriyo faatixatu alkitaab takbiirtaa hore dabadeed si sira uu nafdiisa ugu akhriyo uma yusalli cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam intaa kadibna nebiga ayuu ku sallinayaa wa yukhlisu ducaa'a liljanaaza ducadana wuxuu khaalis yeelayaa janaasadan iyo ciddan uu ku tukanaya fi takbiiraati kaana imaamu shaafici ayaa soo saaray wa yusallii cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu ku salliyayaa bacda takbiirati ahaaniya takbiirta labaad dabadeedna nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu ku sallin wa aqalu salaati calayhina waxa ugu yar allaahuma salli calaa muxammadin ilaahay oo nebi moxamed ammaan ayaa ugu yar waana sida markaa dee asarka aan tilmaamaynay mid bay haqi ay warinayaan iyo kuwo kaleba ay tilmaamayeen dee ka ugu dhammaystiranna waa ibraahimiyadii allahuma salli calaa muxammadin wacala ali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahiima wabaarik calaa muxamedin wacala ali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahima wacala ali ibraahima fi lcaalamiina innaka xamiidu majiid wayadcuu waa u ducaynayaa lilmayiti kan meydkaa dhintay ayuu ducaynayaa bacda haalisati takbiirta saddexaad dabadeedna meydka ayuu ducaynayaa wa aqalu ducaa'i lilmeyiti loo duceeyana waxa ugu yar allaahuma akfir lahu ilaahay ou u dembi dhaaf intaas ayaa u yar yacnii ducooyin fara badan baana nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday ducada markaa meydka allahuma qul lixayina wa mayitina wa shaahidina wa qaa'ibina wa sagiirina wa kabiirina wadakarina waamhaana allahuma naxiyatahu mina faxiya cala alislaam waman tawafaytahu mina fatahu cala aliimaan iyo ducooyin kale oo fara badan ayaa nebiga sal lla ly sl ka sugnaaday ducooyinka allahuma caafi waafi canhu wakfir lahu allahuma akrim nusulahu wasix mudkhalahu iyo ducadii noocaase ahayd iyaduna wa akmaluhu ta ugu dhammayska tirana madkuurun waxaa lagu sheegay fii qowli lmusanifi sheekhan kitaabka abushaaca qoray ee abushaac ama alghaaya wataqriib musanifkiisa abushaac ayaa lagu sheegay fii bacdi nusakhi lmatni matniga nuskhooyinkiisa qaarkood wa huwa waxa weeye allaahuma ya allow haadaakani cabduka addoonkaagii weeye wabnu cabdayka labadaadii addoonka iska dhaleen weeye kharaja wuxuu ka soo baxay min rawxi dunyaa adduunyada naacawdeedii wasicatihaa iyo ballaarhkeedii walxaal maxbuubuhu kuwuu isagu jeclaa wa axibbaa'uhu iyo kuwii isaga jeclaaba fiiha adduunyadii ay ku sugan yihiin ilaa dulmati alqabri qabriga mugdigiisa ayuu soo baxay iyo wamaa shay huwa isagu laaqiihi uu kula kulmi kaana wuxaa yashadu mid qira an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa anta adiga mooyaane waxdaka xaalad keligaati laa shariika laga weel kuma sugnaanin wa anna muxamadan nebi moxamedin cabduka wa rasuuluk addoonkaagii ergeygaagii inuu yahay buu qirayey wa anta adiguna wa anta adiga aclamu bihi minaa naga og allaahuma yaallow innahu isagu nazala bika adiga ayuu kugu soo degi u marti kuu yahay wa anta adiguna khayru mansuulin bihi mid lagu soo dega ka ugu khayr badan ayaa tahay wa asbaxa wuxuu noqday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatiga naxariistaada wa anta adiguna kaniyun mid ka deeqtoomati can cadaabihim waqad ji'naaka waa kuu nimi annaguna raaqibiina ilayka annagoo ku rajaynaynaa shufacaa lahu ow isagana u ergeynaynaa allaahuma yaalow in kaana muxsinan hadduu samafalow ahaa fasidu kordhi fii ixsaanihi samafalkiisii fii jasaa'i ixsaanihi ilaa u kordhi wain kaana musii'an xumaanfalow hadduu ahaana fatajaawaz fatajaawaz canhu ilaahu ka dhaaf walaqihi ilaahayow la kulmi biraxmatiga bisaabi raxmadka naxariistaada sababteeda ridaaka raalliqoshaada la kulmi waqihi waxaad ka dheeraysaa fitnata alqabri qabriga fitnadiisa ka dheeree wa cadaabahu cadaabu lqabrina ka dheeree wafsax lahu fii qabrihi qabrigiisa ilaahayow u ballaadhi wajaafi larda can jambayhi dhul kale ilaahu labadiisa dhinac ka dheeree walaqihi ilaahayow la kulmi biraxmatiga naxariistaada darteed alamna inuu ka aamin noqdo min cadaabika xataa tabcahahu ilaa aada soo saarto aaminan xaaluu yahay isagoo aamina ilaa jannatika aada u soo saarto biraxmatiga naxariistaada sababteeda ya arxama araaximiin yacni kuwa naxariistaga ugu naxariiska badnaayo wayaquulu biraabicati wuxuu odhanaya allahuma laa taxrimna ajrah ilaahayow ajrigiisa hanaga hoojinin walaa taftinnaa bacdahu dabadiina hana fidnaynin waqfir lanaa walahu annaga iyo isagaba ilaahayow noo dembi dhaaf wayusallimu almusallii waa salaam naqsanaya bacda takbiirati araabica wuu salaam naqsanaya waasalaamu hunaa salaam naqsiguna halkan ka salaami salaam naqsigii ayuu la mid yahay fii salaati khayri ljanaasa fii salaati khayri iljanaasa janaasada salaaddii aan ahayn salaam naqsigeedii buu la mid yahay fii kayfiyatihi qaabkiisa wa cadadihi iyo tiradiisaba laakiin yustaxabu waxaa lasheegay ziyaadatu waraxmat ullaahi wabarakaatuh ayaa la sunneeyaa inuu kordhiyo waxaa sheekhu uu leeyahay wa akmaluhu ducada meydka loogu ducaynayo ta u dhammayska tirani madkuurun waxaa lagu sheegay fii qowli lmusanifi abshaca qowlkiisa fii bacdi nusakhi almatni matniga nuskhooyinka qaarkeed ku sugnayn oo nusaga qaarna kumay sugnayn nusaga qaarkoodna waa ay ku sugnayd waana duca markaa imaamu shaafici oo markaa isagu isu ururiyey weeye waxaana markaa tahay allaahum wahuwa waxa weeye allaahumma yaallow haadaakani cabduka ilaahay oo addoonkaagii weeye meydka halkan yaalleen ku tukanaynaa waa addoonkaagii in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabda ilan dhammaan ilaahay ayaa addoommo loo wadayhay wabnu cabdayka labadaadii addoon yacni wiilmahoodii weeye waxaana laga wadaa aabbihii meydka iyo hooyadii oo labaduba markaa addoon ilaahay u ahaa kharaja ilaahay oo wuxuu ka soo baxay meydkeedii min rawxi dunyaa rawx haddii la yidhaahdo waa nasiibu riixe waa naacawdee adduunyada ruux haddii la yidhahdana dee ruuxdii adduunyada ayuu ka soo baxay wa sacatihaa waasaceedii iyo ballaarhkeedii ayuu ka soo baxay walxaal maxbuubuhu kuwuu isagu jeclaa man yuxibbuhu lmeyit wa axibbaa'uhu iyo kuwii isaga jeclaabaa fiiha adduunyadii ay ku sugan yihiin ayuu u soo baxay isagu ilaa dulmati alqabri qabriga mugdigiisa iyo wama huwa laaqihi waxa uu halkaa oo kula kulmayo ee markaa dee ama cadaaba ama nimca ayuu u soo baxay kaana wuxua yashhadu midqiri an laa ilaaha ilaa xaq laga caabudaa inaanu jirin illaa anta adiga mooye si aan anagu dee ku ogayn waxdaka xaalaad kelii tahay laa shariika laka oon wehel ku sugnaanin wa anna muxamedan cabduka warasuuluk nebi maxamedna inuu addoonkaagiiyo rasuulkaagiiyo ergaygaagii yahay ayuu qirayay wa anta aclamu bihi minna adiga ayaana nooga ogaan badanoo annagu dusha ayuunbaanu saa kaga ogayne dee baatinkiisiiyo hoostiisa adiga ayaa og yacni waxa weeye waa tafriidul amri ilallah arrinka ilaahay loo bandhigayo annagu saasaanu daahirahayn ku ogayn adaasa ilaahayow naga og allaahumma yaa allow innahu isagu nasala bika adiga ayuu kugu soo degay marti ahaan ayuu kugu soo degay wa anta adiguna khayru mansuulin bihi mid lagu soo dego oo marti loo noqdo ka ugu khayr badan ayaa tahay wa asbaxa waxaanu noqday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatika naxariistaadana mid u baahan ayuu noqday wa anta adiguna haniyun mid qani ka abaato ka deftun can cadaabihi cadaabkiisa waqajinaaka ilaahay oo waa kuu nimo waa kuu soo qasadne raaqibiina ilayka annagaoo markaa ku rajaynayna oo xaggaaga u soo jihaysay oo ixsaankaaga iyo saafalkaaga doonayna shufacaa allahu isagana u ergaynayo ergey u ah allaahumma yaalow in kaana muxsinan hadduu ahaa samafalow mid daacaadkii acmaasha wanaagsan sameeya fasidu korri fii ixsaanihi fii jasaa'i ixsaanihi wa sawaabihi yacnii ixsaankiisa uu samaynayey abaalmaridiisa iyo sawaabkiisa ilaah u kordhi wain kaana musii'an xumaanfalow hadduu ahaa macsiyo markaas sameeyana fatajaawaz canhu ilaahayow ka dhaaf walaqihi ilaahayow waxaad la kulmisaa biraxmatika bisaabi raxmatika naxariistaada iyo raalliaanshaaga darteed naxariistaada darteed ridaaka ilaahayow raallinqoshaada la kulmiyo raalli ka noqo naxariistaada ballaaran darteed waqihi ilaahayow waxaad ka dheeraysaa fitnata alqabri qabriga fitnadiisa ka dheeree waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam dadka in qubuurta lagu fidnaynayo oo qaar badan oo ka mida lagu fidnaynayo oo aan jawaabta saxdaa la waafajinaynin ayaa laynoo sheegay wa cadaabow cadaabalqabrigana ilaahayow ka dheeree ee wacadbu caamin cala alkhaas oo fitnatu alqabri min cadaabi alqabri ayay ka mid tahay marka caam baa khaas lagu cadfay wafsax lahu ilaahayow waxaad u ballaadhisaa fii qabrihi qabrigiisa ilaahayow u ballaadhi wayo qabrigii maa rawda min riyaadi ilja wa xufra min xufari niiraan ayuu noqdaa wajaafi larda ilaahayow dhulkana ka dheereeyo ka fogee can jambayhi labadiisa dhinacna ilaahayow ka fogeeyo bimacnaa ilaaha u waasiciyo ha ku soo dhejinin qabrigana walaqihi ilaahayow waxaad la kulmisaa biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada sababteeda alamna inuu ka amin noqdo min cadaabika cadaabkaaga xataa tabcasahu ilaa aad soo saarto aaminan isagoo aamina ilaa jannatika aada u soo saartay yaa arxam araaximiina kuwa naxariista kii ugu naxariista badnaayo ducadaas ayuu markaas ugu ducaynayaa wa yaquulu fi araabicati bacda araabicati ta afraad dabadeed takbiirta afraad dabadeed wuxuu odhanayaa allahuma laa taxrimnaa ajrah ilaahayow hanaga hoojinin ajrigiisa oo hana seejinin macnaa ajriga salaadda aanu ku tuganay ama ajriga musiibadaa nagu dhacday waayo muslimiintu dee xubin keli ayay ka dhigan yihiin walaa taftinnaa bacdahu dabadiina hana fidnaynin oo macaasi iyo imtixaan hanagu ridin waakfir lanaa walahu annaga iyo isagabana ilaahayow dembi dhaaf wa yusallimu lmusallii kii markaa ku tukanaya waa salaamo naqsanayaa bacda takbiirati araabicati takbiirta afraad dabadeed intuu ducada akhriya ayuu salaamo naqsanayaa waasalaamu buu yidhi hunaa halkan fii salaati aljanaaza fii kayfiya ka salaami buu la mid yahay fii salaati kayri aljanaaza salaadda aan jinaasada ahayn salaamo naqsigeedii oo kale ayuunbuu salaamo naqsigan janaasaduna la mid yahay fii kayfiyatihi xagga kayfiyadiiya qaabka iyo inuu dee dhinacyada daymoonayo wacadadihi iyo tiradiisa oo markaa laba salaamo naqsi inay tahay waxaana markaa tilmaamaya xadiidka imaamuulbayhaqi warinaya ibnu mascuud anna nebiya kaana yafcalu tasliima cala aljanaasa midlu tasliim fi salaa nebigu sala allahu calayhi wasalam buu ley ibnu mascuud wuxuu samayn jiray salaamo naqsiga janaasada salaamo naqsigii salaada oo kale cabdillaahi ibnu cumarna isagana sida imaamu maalik fi lmuwata uu ku warinayo waxau ahaa idaa sallaa cala aljanaasi yusallimu xataa yusmica man yeliihi ilaa uu markaa maqashiiya cidda markaa dee ku daba tukanaysa macnaha kor ayuu markaa ugu dhawaaqi jiray hasee kor dhawaaq bay tusinaysaa laakiin yustaxabu waxaa la sunneeya ziyaadatu raxmat ullaahi wa barakaatuh ayaa markaa la sunneeyaa laakiin waxay leeyihin waraxmatullaahi ayada dee salaada khayruljanaasaba waa la sunneeyaa markaa salaatljanaasa iyo fii khayri salaati aljanaasaba waa la sunneeyaa laakiin waa barakaatu bay leeyihiin labada meeloodna lama sunneeye laakiin xadiidka nebiga sala allahu alay slam waa ay ku sugan tahay salaadaha kale wa yudfanu lmayitu kii mayidka ahayaa dhintay waa la aasayaa fii laxdin luxud ayaa lagu aasayaa mustaqbila liqiblati isagoo qiblada qaabilsanoo xaggaa loo jeediyey walaxduna bifadxi laami wa dammiha luxud iyo laxd luxd iyo laxd wa sukuuni lxa iyo xaad oo la reebay maa yuxfaru waxa la qodaa laydhaa fii asfali jaanibi alqabri qabriga dhinaciisa min alqibla dhinaciisa qiblada hoosteeda waxa laga qoda ayaa layidhaha qadra maa yasacu lmayita ka dhintay qadar u waasac noqonayo weeyesulhu qarinaya wa dafnu aasid fi laxdi lagu aaso ayaa afdalu min addafni ka fadli badan fi shaqi jeex lagu aaso in salubat ilardu haddii dhulku adag yahay wa shaqu ayaa fadli badan wa shaquna an yuxbara waa in la qodo fii wasati alqabri qabriga dhexdiisa ka nahri sidaa meesha biyomareenka oo kale oo wayubnaa la dhiso jaanibaahu labadiisa dhinac wa yuudacu lmayituna waxaa la dhigayaa baynahumaa dhexdooda wa yusqafu calayhi waxaa dabeetana saqaf looga dhigayaa bilabinin iyo wa naxwihi laban iyo wixii la mida wa yuudacu lmayitu meydkana waxaa la dhigayaa cinda mu'ahari alqabri qabriga xaggiisa dambe wa fii bacdi nusakhi bacda mustaqbila alqibla ziyaadatun baa ku sugnayd wahiya siyaadadaasina wa yusallu waa la siibayaa min qibali ra'sihi xagga madaxa sallan siibid birifqin dhimrina laa bicunfin aan adayg markaas iyo si adag aan ahayn halkaana wuxuu sheekhu inooga soo baxay salaaddii sidaasaanay u kala horreeyaanoo dee maydhidda ayaa ugu horraynaysa salaadda ayaa ku xigaysa aasidda ayaa markaa ku xigaysa waana taynu tilmaannay oo shaaficiyadu haddii aan qofka la maydhin salaad laguma tukan karo oo waa shardi in qofka la maydhaa kafanda inay ka dambaysaa way fiican tahay laakiin isagoo haddii la maydho weli aan la kafin waa lagu tukan karaa laakiin haddaan la maydhin laguma tukan karo sidaa daraaddeed dadka markaa dabada eelayaha lagu tukado waa in la iska hubsaa horta in la maydhay oo la diyaariyey kuwa markay habadda ku dhacay ayaga la soo saari kari waayana ayagana lagu tukan maayo ayay qabaan markaa wa yudfanu lmayitu meydkii waa la aasayaa oo dhulka guudkiisa inta xataa lagu daayo wax lagu dul isi maayee waxa laga maarmaana markaas in god loo qodo oo qadar weliba meydka urtiisana qarinaya bahaluu inay soo faqdaanna ka mancinaya ilaa hadal xad markaa waa in la sameeyaa sidii nebiguba sala allahu calayhi wasalam dee wuxuu aasi jiray ee uu markaa weliba lahaa godka waasiciya oo dheereeya uu lahaa iyo xadiidka kale marka ahaa idaa faraqa min dafni almayiti waqafa calaa qabrihi marka uu meydka aasidiisa ka faaruqo wuxuu isul taagi jiray qabriga oo wuxuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tahbiita fa innahu al'aana yus'al yacnii dembilaha walaalkiinu weydiiya ilaahay inuu ku sugana oo qowlkaas sugan inuu ku sugaye jawaabaha saxdaana u weydiiya hadda ayaa la weydiinayaa markaa wayudfadulmayitu meydkii waa la aasayaa halkeen lagu aasaya ama lagu duugaya ama lagu xabaarayaa fii laxdin luxud mustaqbila alqiblati isagoo qiblada qaabilsanoo xagga qiblada loo jeediyey luxudkaasaa lagu aasayaa haddaba waa laxdu bifadxi laami wa sukuuni lxaa laxd ama luxd bidammiha in wa dammiha in la godo oo luxdi la yidhaha mar kastaba xaadu markaa way reeban tahay luxudna waa maxay maa yuxfaru waa waxa la qodo fii asfali jaanibi alqabri qabriga dhinaciisa min alqibla xagga qiblada iyo jihadeeda ah waxa laga qoda ayaa la yidhaha dhinaca qiblada qabriga dhinaciisa qiblada hoostiisa waxa laga qoda ayaa la yidhaahdaa qadra maa yasacu lmayita wayasuluhu qadar markaa meydka u waasaco oo asturaya oo qarinaya kaas ayaa luxd la yidhaahdaa waa godka yare markaa dhinaca looga qodayo ee dabeetana markaa qabrigii si murabaco afargeesa loo qodo halkaa yaree dhinaca qiblada jaanibkaa laga qodayo in meydka markaa dharan ahaan iyo ballan ahaanba u leegee la geliyo ee dabeetana afka lagaga xidho halkaa weeye laxdigu waxay markaa u deliishanayaan xadiid imaam muslim warinayo sacad bin abi waqaas ayaa xanuunkii uu ku halaagsamuu ku dhintay ayaa wuxuu ilxaduunii laxdan waar luxudka aniga ii qoda oo ii sameeya wansibu calaya nasban markaa halkaana markaa dee labankii iyo ku awda kamaa sunica birasuulihi sala allahu alay slam sidii rasuulkaba lagu sameeyey aniguo markaan dhinto sidaa ii sameeyey ayuu yidhi haddaba wuxuu idhi sheekhu wa dabnu aasid fi laxdi lagu aaso ayaa afdalu ka fadli badan min adabni aasid fi shaqi jeexid in salubat ilardu hadduu dhulku adag yahay hadduu dhulku dhul adag yahay oo aan looga baqanaynin inuu dumo waxa wanaagsan laxdigaasaa wanaagsan iyo dhinaca jaanibka qiblada ee qabriga halkaa hoose ee markaa looga xordayo ama looga hulayo wa shaqunaa an yuxfara waa in la qodo fii wasati alqabr qabriga dhexdiisa ayaa la qodayaa ka nahri xafra ka nahr sida markaa biyomareenka oo kale nahriga hadda imika waxaa laga wadaa qanaadka iyo meelaha biyomareenka ee inta dee sidaa loo qoda ay biyuhu dhex maraan kaasoo kalaa wa yubnaa jaanibaahu labadiisa dhinacna waa la dhisayaa wa yuudacu lmayitu baynahumaa maydkana waa la dhigayaa dhexdooda wa yusqafu calayhi bilabinin wanaxwa laban iyo wixii la mid ah markaa saqafna looga dhigayaa haddaba halkan uu leeyahay an yucfara ama an yucfara waa in la qodo fii wasati alqabri qabriga dhexdiisa qabriga imminka markuu miiskaasoo kale yahay bartaa bartankiisa ayaa hoos loo qodayaa in markaa meydka laga jiifin karo ayaa bartankiisa laga qodayaa dabeetana halkaa markaa in meydka qarinayso oo hoos u geli kara la gaadhsiiyo ayuunbaa meydkii markaasaa loo dhigaya xaggii qibladana loo jeedinaya dabeetana inta qoryayo la dul saaro ayaa dabeetana sidaa lagu soo dhisayaa oo dushiina dabeetsaa looga daboolayaa markaa an yucbara fii wasati alqabri ka nahri wa yubnaa jaanibaahu haddaba labadani ma wada socdaan oo waxaad moodaa in xafriga iyo binaagu ay wada socdaan sidaana ma aha ee xafrigana waa la samayn karaa binaagana waa la samayn karaa labadan waa la israacin karaa saas daraaddeed baa waxay dhaheen waxa wanaagsan wa yubnaa in wowdaa bimacnaa ow laga dhigo ow ama yubnaa jaanibahu labadiisa dhinac baa lasoo dhisi godba loo samayn maayo ee dhinacanna jaajuur baa lagaga soo dhisi iyadoo godkiisa gaxaddiisa ay simantii axbaalbilaadsa iyadoo siman tahay ayuunbaa dhinacanna jaajuur lagaga soo dhisi dhinacanna jaajuur baa lagaga soo dhisi qadarka qarin kara ama laba midh in laysu ama saddex laysul saaro marka sidaa laysu soo dul saaro ee intii meydkii qarinaysay deetana la dhex dhigaya haddana markaasaa dusha laga sii dhisaya markaa taasina way bannaantahay in kor loo soo dhiso in markaa la qodo oon waxba lasoo dhisina inta hoos loo qodo meydkii la dhex dhigaana way bannaantahay dee wej saddexaad oo inta la sii qodo oo haddana hareeraha laga soo dhisaana waa wej saddexaad oo markaa isaga teglibadiisa iyo hawshiisa ayaa badan an yucbara fii wasati alqabri ka nahri wa yubnaa jaanibahu ow yubnaa jaanibahu ama labadiisa dhicin lasoo dhiso ayaa markaa uu noqonayaa wa yuudaca dabeetana la dhiga almayitu baynahumaa an yucbara fii wasati alqabri ka nahri wa yubnaa jaanibahu wa yuudaca almayituna dabeetana la dhigo baynahumaa dhexdooda meeshaa markaa la qoday ama lasoo dhisay wa yusqafu calayhi dabeetana waxaa lagu saanqaabayaa oo dusha laga saarayaa bilabinin wa naxwihi laban iyo wixii la mida ayaa markaa la saaraya waxaan adigu dab gelinun bay yidhaahdaan wa yuudacu lmayitu maydkii waa la dhigayaa cinda mu'akhari alqabri qabriga xaggiisa dambe marka naxashkii laga soo dejinayo waxaa la dhigayaa qabriga xaggiisa dambe mu'akhiru alqabri xagga ha dhowto meydka cagihiisu ay noqonayaan baa la dhigayaa taa wuxuu ka wadaa iminka markuu qabrigii sidaa yahay iyo afargeeska miiska oo kale yahay derisku halkaa inoogu joogo wakhtiga ayna gaadhi wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال قال المؤلف رحمه الله تعالى وحي وحي كل جري سيدي قفك لو اسي قبرك لو غلينيه ويوضع اما ويوضع ولا دغي اما ويوضع ان لا دغي حق هرات وعد اما ويوضع ولا دغي هذا الكعيه كدي الميت ميت كان انتي عند مؤخر القبر qabriga xaggiisa dambe agtiisa ayaa la dhigi macnaha marka naxashkii dee raggu ay sideen laga soo dejinayo ee la dhigayo waxaa la dhigayaa cinda mu'akhari alqabri qabriga xaggiisa dambe macnaha ha dhowto xagga lugaha meydku ay noqonayaan ay gelayaan ayaa la dhigayaa innaga waxaynu wa isla wada cidhiidhi inta badanoo xaggan horeynu innagu ka dhignaa laakiin waxay leeyihin culimmadu in geestaa laga dhigo ayaa wanaagsan laa mu'akharu alqabri waxa weeyaan dhinaca galbeed weeye afartiisa kona waa dhinaca galbeed le'annahu ha dhowta halka ay lugaha meydku gelayaan waa halkaa halkaa cinda mu'akhari alqabri ee lugaha meydku ha dhowta ay gelayaan in la dhigo ayaa wanaagsan haddaba wa fii bacdi nusakhi nuskhooyinka qaarkood waxaa ku sugnaa bacda mustaqbila alqibla halkaa hore ee hadalkaa hore waxaa la socday fii laxdin ayaa lagu aasi mustaqbila alqibla waxaa dabadiyaha siyaadatu dheeraad wahiya wayusallu waxaa laga siibayaa oo laga soo saarayaa naxashkii min qibali ra'sihi madaxa xaggiisa ayaa markaa laga soo saarayaa jihadaa madaxiisu markaa u jeedo ayaa laga soo saarayaa sallan yacnii siibid iyo saarid birifqin dhimrin iyo debacsanaana laa bicunfin adayg iyo si daran looga soo saari maayo marka aynu nidhi waxaa laga dhigay xaggaa galbeed ee madaxiisina dee markaa halkaa uu yaallo ee naxashkii halkaa uu ku soo hayo halkaa uu ku soo hayuunbaa saa looga soo saarayaayoo sidaasunbaa loo gelinaya xaggaa bari baa loo wadaya marka dabeetana laxudka afkiisa la gaadhsiiyo ayaa sidan loogu duwayaa godkii innagu laakiin xaggan hore ayaynu markaa ka dhignaa xaggaasaa laga soo dhiibaa saasaa markaa looga qabtaa waana yacni sida wanaagsanun bay culimmadu markaa ay yidhaahdeen si allayaaliyo sii loo geliya haddii xaggan laga soo geliya galbeed iyo koonfur iyo dhinacii laga geliyaaba yacni wax dhibahi kuma jirto laakiin waa sida wanaagsanun bay yidhaahdeen ayuun bay culimmadu yidhaahdeen min qibal yacni naxashka ka soo saaridiisa xaggaasaa u sahlan bay yidhahde in xaggaa laga soo saaro oo dabeetana saa loo soo dhiibo wa yaquulu waxau odhanayaa alladii ka yulxidu ka luxudka gelinayaa bimacnaa qabriga kan gelinayaa loo jeedaa bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku gelinayaa wa calaa millati rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam iyo miladii iyo diintii nebi maxamed wayudjacu fi lqabri ayaa la jiifin bacda an yucamaqa intii la dheereeyey kadib qaamatan isaagiyo wabasatan gacanfidin wayakuunu lidjaacu jiifintaa wayakuunu alidjaacu jiifintaasina waxay noqonaysaa mustaqbila alqibla isagoo qiblada qaabilsan ee falow dufina haddii laasoo mustadbira alqibla isagoo u daba jeediya ow mustalqiyan ama isagoo qadaadka u yaalla nuubisha waa la soo faqayaa wa wujiha waxaana loo jeedinayaa lilqiblati qiblada ayaa loo jeedinayaa maa lam yatagayar inta aanu isbedelin ee isbeddel aanu ku imanin waxau ihi sheekhu wayaquulu sunnanimo wuxuu qofku u odhanayaa wayaquulu aladii yulxiduhu kan luxudka gelinaya bimacnaa qabriga gelinaya ayaa loo jeedaa wuxuu odhanayaa marka dee qabrigii uu gelinaya bismi illaahi wa calaa millati rasuulillahi sala allahu alay slam ayuu odhanayaa innaga waxay dadkeennu ku qaydaanuun marka lay dhigo ee ay dhabanka intay furaan ay ciidda u dhigaan markaasay dabeedna ku dhawaaqaan oo idhahaan bismillahi wa calaa midati rasuulillaahi halkaa wax ku qaydayaana ma jiro markaa qofka qabriga la gelinayo ee luxudkaa iyo halkaa lasii dhigaya la qabtee la gelinayo markaa weeye marka laodhaya bismillahi wa calaa midati rasuulillahi sala allah alay slam waana markaa xadiid abu daa'uud warinayo ayaa tilmaamaya anna nabiya sala alla alay slam kaana idaa adkhala almeyita alqabr qabriga markuu meydka geliyo macnaha markuu gelinayo وفي رواية إذا وضع الميت في لحد مركو هلك اللحود كساء قليو قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاس أيورن شري ويضجع وار لا تشيف في القبر قبر يا يا لا تشيف يا معناه لحد يا يا لا تشيف يا مشق يا يا لا تشيف يا مستقبل القبلة إسقى قبلة قابل سنة ودين عامدين تلوري قبلة لو تشيديه bacda an yucamaqa intii qabrigana la dheereeyey qaamatan isaagii wabasatan gacanfidin qof meeldhexaada isaagii iyo gacanfidintii weliba intii la dheereeyey macnaha waxaa la doonaya qabrigu inuu dheeraado oo aanu wax dumida keenin oo aan bahaluula soo bixin urtiisa u qariyo berye hore ee aan dee dagaalladan iyo imtixaanadanina soomaalida aanay ku badanin iyo isdilkani sidaasay ku aasi jireen oo qabriga waxa ay gelin jireen ninka nin ugu dheer nimanka ugu dhaadheer markaasi ay tiigsan jireen laakiin hadda waxaad arkaysaa mid iilkii duwayo oo dhabarkiisa haddana kuu muuqdo macnaha hadduu istaagana ilaa inihiisaasaaba kuu muuqanaysa markuu fooranu markaa iilkii duwayana dhabarkiisaaba kuu muuqanaya markaa in waxoogay la dheeray dhulkeeda waa jisacsaye ayaa muhiima xadiidkiina waa kii axfiru wa awsicu wa axsinu abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnumaaja iyo ay warinayeen qoda oo waasiciya oo weliba dheereeyo wanaajiya wa yakuunu idjaacu jiifintuna waxay noqonaysaa mustaqbila alqibla isagoo qiblada qaabilsan falow dufina haddii la aaso mustadbira alqiblati isagoo qiblada u daba jeediyo xaggaa loo jeediyey ow mustalqiyan ama isagoo qadaadka u yaallo markaa kor u jeeda mubisha waa la soo faqi wawajiha lilqiblati baana loo jeedin maa lam yataqayar intaanu isbedelin hadduu se isbedelo la yidhaahdo dee dhowr cisho ku jira waa isbedelay waa la iska daynayaa markaa welibana had ya goraalee dadka debadaha laga keeno ee lagu soo rido taabuudka ama sanduuqa lagu soo rido naxashkoo kalea wuxuu u yaallaa dee afar cagood buu leeyahay sida naxashkoo kale innagu dhinac baynu u dhignaa markaynu naxashka saarayno laakiin ayagu intay qadaadka u soo jiifiyaan ay hareeraana ka soo xidhaan ayay dabeetana la soo qaadaa marka haddii sidaa uu yahay un laytiraa qabriga ku geliya macnaheedu waxa weeye markaa wuxuu ujeedaa kor ayuu u jeedaa marka waa in cagaha laga jaraa haddii la doonaya in lagu aaso oo dabeetana loo dhigaa xaggaa loo rogaa oo hadan kor soo xigtay markaa xagga ay xigtaa si markaa wejigiisu qabrigabilada u qaabilo wayusadaxu alqabru qabrigii waa la simayaa walaa yusannamu la kurusayn maayo walaa yubnaa calayhi la dhisi maayo walaa yujasasu la nuuradayn maayo ay yukra'u tajsiisuhu waxaa la kala saayay in lagu caddeeyo biljasi nuurad wa huwa nuuratu lmusamaatu biljiir waa nuuradda jiirka la yidhaahdo ayaa loo jeedaa waxaa sheekuu leeyahy raximah ullahu tacaala wayusadaxu alqabru qabriga waa la simi walaa yusannam kurus loo yeeli maayo qolyana waxay yidhahdaan tasliimka ayaa fiican innagu hadyo gooraale waxaynu u samaynaa sidaa kuruska oo kaleo dee kuruska geelaa sidaa u taagan markaase wuxuu leeyahay ha la simo oo yacni dhammaantii qabrigu saa ha u wada sinaado innagu laakiin sidaasaynu usoo yar taagnaayo siay biyaha iyo uga yar kala rogmadaan innagu sidaasaynu markaa usoo yar kurusaynaa dabeetna dhagxaantana sidaasaynu u saarnaa laakiin aya culmo waxay leeyiin wa yusadaxu alqabru qabriga markaa waa la simaya walaa yusannamu yacni kurusna loo yeeli maayo walaa yubnaa calayhi lana dhisi maayo oo haddii markaa meeluu isagu leeyahay ama meel mawaadaba lagu aasayo waa karaaha bay leeyihiin in la dhisaa haddayse qubuur loogu talagalay oo loo waqfay dadka in lagu aaso waxay leeyihin xaruma sawaun kaana fowqa alardi aw fii baatiniha wax dhisaba in lagu sameeyaa fa yajibu cala alxaakimi hadmu jamiici alabniya dhisaskaasoo dhan waa in laga dumiyaa qubuuraha loogu talagalay dadka dhammaantood ee waqafka ku ah ee iyaga lagu waqfay dhismayaasha laga samaynaya waaba xaaraanaya markaa shaaficiyadu leeyihin sideedabana markaa qubuurta in la dhisaa yacnii ma bannaano oo la dhisi maayo waayo waa idaacatu lmaal iyo dee nahyigii nebiga sala allahu calay wasalam oo la khilaafayo ee walaa yuujasaw laa nuuradayn maayo ee yukrahu tajsiisuhu in lagu caddeeyo ayaa la kala sahaa biljisi biljasi nuurad wa huwa nuuratu lmusamaatu biljiil waa nuuradda markaa jiirka la yidhaahdo in lagu caddeeyo axaadiid aada u tiro badan ayaana nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay inaan qubuurta la dhisin xadiidka imaamu muslim iyo kayrkii warinayo caliy bna abi aalib ayaa libilhayaaj alasadi nin la yidhaahdo wuxuu ku yidhi alabcaduka calaa maa bacaanii calayhi rasuulu ullah war ma kuu diraa wixii nebi maxamed ii diray uu shaqo iga dhigay an laa tadaca timhaalan ilaa tamasta inaanad suuro markaa meel la dhigay oo siiba u yacni suurooyinka waxa nafdale ah inaanad ka tegin ilaa tamastum inaad markaa digada ka dhigta mooyaane walaa qabran mushriban ilaa sawayta qabri markaa dhulka laga saraysiy oo la dheereeyey haddaad aragtana inaad markaa dhulka la sinto waxaa kaloo xadiid imaam muslim iyo tirmidi iyo kayrkii ay warinayaan isagu ahaa nahaa rasuululahi sala allah alay slm wuxuu diday an yujasasa alqabru in qabriga la nuuradeeyo wa an yuqcad calayhi in lagu dul fadhiiso wa an yubna calayhi in la dhiso wa an yugtaba calayhi in lagu dul qoro wa an yudaca in lagu joogsado intaasoo dhammana nebigu sala allahu calayhi wasalam waa diiday waxa kale oo ayadana ka sugnaatay si xadiidka saxiixii tilmaamayey xanuunkii uu ku geeriyoon doonay isagoo nebigu ku sugan ayaa wuxuu lahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara itakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid ilaahay yuhuud iyo nasaare ha naclado qubuurtee ambiyadooda ayay masaajidda ka dhigteen waxaanu uga digayay isagoo naftu ka sii baxaysa qabrigiisa in masaajid laga dhigo saas daraaddeed buu qabrigii nebigu uga go'an yahay oo markaa dhinac uu kaga yaallaa oo markaa waxa lagu sameeyey yacnii oo laga kiciyey dhulkana aanay jirin dhismaha weynee dee markaa masaajidka raacsan mooyaane dhinac uu kaga yaalla mooyaane waxaa kaloo iyadana xadiidkana uu tilmaamaya ulaa'ika idaa maata fiihim arajulu saalix banow calaa qabrihi masjidan wa sawaruu fiihi tilka suura ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah markii loo sheegay kiniise markaa ardul xabasha laga dhiso wax badani yaallaan wuxuu yidhi kuwa marka uu dhintay ninka wanaagsani qabrigiisa waxay ka dul dhisaan masaajid suuradiisana way dhigaan ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah kuwaasina kuwa ilaahay agtiisa ugu sharka badan weeye inna min shiraari annaasi waxaa kaloo xadiid imaamu axmed warinaya nebigu sala allahu alay wasalam yidhi dadka waxaa ugu shar badan man tudrikumu saaca wahum axyaa kuwa saacadda qiyaama ay soo gaadhay ayagoo noole suurta lagu afuufi waman yatakhidu alqubuura masaajid iyo kuwa qubuurta masaajida ka dhiganaya ayaa ugu shar badan iyadoo nebigu sala allahu alay slam siaa uga digey iyadoo culimmadeenni iyo kutubteennii fiqiga ee shaaficiyadu sidaa walaa yubnaa calayhi walaa yujasasu la leeyahay haddana dad unbaa markaa dhisaya oo markaa nuuradaynaya oo ka shaqaynaya oo markaa camal wanaagsan oo qurbo ilaahay loogu dhowaanayo yacnii u arkaya markaa inay markaa wax fahmaan oy bal markaa kutubta ay akhriyaan oo xadiidka nebiga iyo kutuba fiqha u soo noqdaan ayaa markaa muhiima tan markaa burburinta iyo dumintana allaahumma dee ilaa dadka ay qalbigooda ka baxdo oo dadka laga dhaadhiciyo dee lama samayn karo waayo fidnada iyo dhibaatada ka imanaysa ayaa ka badan waayo nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu farnaa inuu kacbada dumiyo oo qawaaciddii nebiyullaahi ibraahim iyo intii laga soo kacay uu ku celiyo haddana sidaa daraaddeed baa wuxuu lahaa lowlaa qowmuki bixadiidu cahdin bijaahiliya lahadamtu lkacba caaishay haddii aan tolkaa aanay ku cusbayn jaahiliyad oo aanay odhanaynin wuxuu u socdayba kacbada inuu naga dumiyo kacbada waa dumin lahaayoo qawaaciddii nebiyullahi ibraahim ayaan ku celin lahaa laakiin nebigu sal ly slm muxuu uga joogsaday amarkaa la faray wuxuu uga joogsaday dadka isukurimaajinkooda iyo shayddaanka markaa ka dhex shaqaynaya iyo iska horimaatinka ay warkaa iska hor imanayaan sidaa daraaddeed ayuu markaa nebigu sal alla alay arrintaa uga joogsaday laakiin hadduu qof waliba isagoon cawaaqibta iyo waxa ka imanaya aan eegaynin nusuustana aan isla akhriyi karaynin hadduu markaa iskaga dhawa dhaqaaqo uun dee mashaakil baa markaa ka imanaya walaa ba'sa dhibaata kuma sugna bilbukaa'i cala almayiti meydka in loo ooyo ee yajuusu albukaa'u calayhi oohin ayaa bannaan qabla almowti geerida ka hor iyo wa bacdahu dabadiiba wa tarwuka tegiddiisa ayaana awlaa fiican wayakuunu albukaa'u calayhi waxaan u noqonaya min hayri nawxin ay rafci sawtin iyadoona codka kor loogu qaadaynin binnadbi maca nadbi yacni ammaantiisa oo la tirinayo walaa shaqi thawbin iyo iyadoon mare la jeexaynin wa fii bacdi nusakhi ow jaybin walaa shaqi jaybin iyadoon markaa jeebka la jeexaynin bedela thawbin waljaybuna tawqu lkhamiis waa khamiiska iyo shaarka iyo halkaa cunaha ee qoorta markaa laga geliyo waxau sheekhu leeyahy walaa ba'sa wax dhibi kuma sugnaa bilbukaa'i oo moohin cala almayiti meydkii markaas loo ooyo macnaha oohintuna dee waxa weeye ilmada aanay markaa la soconin wax qayla ahi ee yajuusu albukaa'u calayhi oohin ayaa bannaan qablulmowti geerida ka hor iyo wabacdahu geerida dabadiiba ilma way iska bannaan tahay wa tarku awlaa in laga taga ayaana awlaysan wayakuunu albukaa'u calayhi min hayri nawxin qaylala'aan buu noqonayaa ay rafci sawtin iyadoon codka kor loogu qaadaynin binadbi nadbigu waxa weeye waa tirinta iyo sheegsheegidda wanaagga qofka dhintay uu lahaa iyadoon kor loogu qaadaynin yacnii oohinta codka kor loogu qaadaynin iyo markaa iyadoon la tirinaynin markaa wixii wanaaguu lahaa yacni waa ilmada markaa qofku ilmaynayo walaa shaqii thawbin iyo isagoon maro jeexaynin waayo dumarkii baa maryaxa jeexjeexa wa fii bacdi nusakhi jaybin badela thawbin waljaybina tawqu lkhamiis waa halkaa markaa dee madaxa laga geliya maradu ay ka furan tahay in markaa la jeexo oo baldhammada la jarjaro yacni taa iyadoon la samaynaynin nebiga sala allahu calayhi wasalam marka inankiisa ibraahim oo xanuunsanayey ee nabda iyadoo ay ka gurmaysa markaasuu dul joogay waxay markaa indhihiisu kuwa shubmaya ayay ahaayeen markaasaa nebigu wuxuu lahaa ina alcayna tadmac waalqalbu yaxzan ishu waa ilmaysaa qalbigu waa murugoodaa walaa naquulu ilaa maa yurdi rabbanaa rabbigeeye wax raalligeliya mooye wax kalan odhan mayno wa innaa bifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxsunuun ibraahim lamaxsuunuun ibraahimow faaruqidaadna faaruqaysa dhimashadaadnaga dhimanaysana yacnii waa ka murugoonaynaa kuwa ka murugaysan ayaa nahay yacnii sidaasaa markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam yacnii dad fara badanoo markaa dee lagu soo xadiroo dhibaatadaasi ay haysatay uuga ilmeeyey nebigu tan kalena markaa inaan waxyaalahan la samayna nebigu sala la ala xadidka saxiixa wuxuu lahaa laysa mina man lataba alkhuduud ka dhabannada markaa gargaraaca naga mid maaha wa shaqa aljuyuuba ee markaa kaladhada jeexa wa dacaa bidacwa aljaahiliya jaahiliyada dacwadeediina markaa ku dhawaaqa dumarka ayay u badantahay oohinta iyo qayladaasi sidaa daraaddeed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu laha xadiidka ibnumaaja iyo bayhaqiya ay warinayaan annaaixatu idaa lam tatub haweeneyda qaylinaysa haddaanay toobad keenin tuqaamu yowma alqiyaama wa calayha sirbaanu min qatraani wa dircun min jarab waxaa la soo joojinayaa maalinta qiyaamaha iyadoo loo geliyey qamiis iyo mara jidhgeeda wada gaadhaysoo daamura wa dircun min jarab iyo markaa dirac isaguna cadho ah oo jidhkeedu markaa saa isu wada cuncunayo iyo mid daamurahoo markaa kulul ayaa loo gelinayaa wa yucazaa ahluhu meydka ahalkiisa waa la tacsiyadeen ey ahlulmeyiti sakiiruhum kooda yar wa kabiiruhum kooda weyn dakaruhum kooda lab wa unhaahum iyo kooda dhadig ilaa shaaba inantii yarayd mooyaane gashaandidii mooyaanoo falaa yucaziiha ma tacsiyadinaya ilaa maxaarimuhaa mooyaane watacsiyatuna sunnatu wey qabla dafni iyo wa bacdahuba ilaa alaaata ayaamin ilaa saddex maalmood min bacdi dafnihaa sidiisa dabadii in kaana almucazi waalmucazaa hadduu yahay kan tacsiyadinaya kala tacsiyadaynayaaba xaadirayni kuwa jooga fain kaana axadumaa qaa'iban hadduu midkood maqan yahay imtadat tacsiyatu ilaa xuduurihi inta u ka imanayo ayay sii taagnaanaysaa والتعزية واللغة التصلية وصبرسين لمن قفق أصيبة لقوا أصيبي بمن قف يعز عليه يعني كؤدى قدرا وشرعا ما الأمر وافرد بالصبر صبر لفريو والحث عليه يبورهن لقوا بورهن أيوه بوعد الأجر أجر مركز إن يعني يبوهي يعني أيضا لقوا حنباري مركا بالمرين ده مركا إن بلنقاتك أيضا مركا لقوا بورهن والدعاء للميت يميت وبالمغفرة من داف لو قد دعيه وللمصاب كان لا سيرة بجبر المصيبة مصيبة إلهيين وككبه أيها لو قد دعينيه وعشاق الله رحمه الله تعالى ويعزى أهله أي أهل الميت ميت كالكيس ولا تعزيدينيا صغير مكودة يري وكبير مكودة وين ذكر مكودة لبي وأنثى مكودة دديق إلا الشاب إنندي كشان دي ذا يدو مو يانو فلا يعزي إلا محارمها أيضا محارم دي ما تعزيدينيسي أجانبته مركا ما تعزيدينيسو وعنا مركا حديث دورة نبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث ابن ماجه ورني من عزى مصابا قبل أصيبه مصيبة كل عدي قفك التعزية فله مثل أجري أجري جيس مر وكل صبر مع مصيبة وكلا أيو يالن يا يهليا حديث قال أبو حتى الإمام إمام من مسلم يعزي أخاه من مصيبة مجري وقف مصيبة ولا لقيس مصيبة مصيبة كالتعزيين إلا كسأو له من حنا الكرامة كرامة يسكتشوه جيده isku joogideeda iyo maryadeeda la isu qurxiyaa ilaahay maalinta qiyaamaha uu wax ka huwinayaa wa tacsiyatu sunnatu weeye haddaba waa mid wanaagsan qabla dafni wabacdo aasidda ka hor in la sabir siiyo wabacdow iyo dabadiba in la sabir siiyaa labadaba waa loo baahan yahay ile nebigu inandiisii waa kii lahaa markay tidhi inaan ka xanuunsanaya noo kaalay inna lilaahi maa akhada walahu maa actaa wa kullu shayin cindahu biajal isbiri waa kii lahaa iska sabir ilaa alaadata ayaamin ilaa saddex maalmood wa tastamiru waxaanay sii jiraysaa tacsiyadu ilaa alaaata ayaamin min bacdi dafni aasidiisa kadib marka ay ilaa saddexdaa cisho ku dhammaanaysaa waxa weeye in kaana almucazi waalmucazaa hadduu yahay kan tacsiyadanaya kala tacsiyanaya xaadirayni labaduba kuwa wada jooga hadday yihiin waa saddexdaa cishowun fa in kaana axadumaa khaayiban hadduu midkood maqan yahay kan wax tacsiyadayn baa maqnaan dee goortuu yimaado unbuu markaa tacsiyadayn kala tacsiyadaynayaa ma goortuu yimaadee la arku maa la tacsiyadayn imtadat tacsiyatu markaa fa in kaana axadumaa khaa'iban imtadat tacsiyatu waxay taagnaanaysaa oo ay u fidsamaysaa ilaa xuduurihi inta uu markaa ka imanayo wa tacsiyatu lugatan waa tasliyatu waa sabirsiin liman usiiba ciddan la asiibay ee biman markaa cidna laga asiibay yacizu calayhi yacni casiiskuwa agtiisa ee firaaqa iyo kategidda ayaa yacni ka dhimashadaasi marka ay ku adag tahay oo la sabirsiiye weeye wa sharcan xagga sharcigana waxa weeye alamru bisabr in la faraa inuu ku sabro musiibada oo la yidhaahdo sabir waalxasu calayhi iyo in lagu booriyo biwacdi alajri yacni ajar u yaboohi iyo u ballanqaadkii oo yacnii loo sheego markaas inuu ajri markaas uu helayo ama yacnii ajri ilaahay loo weydiiyo wa ducaau lilmeyiti bilmaqfira iyo in meydka dembidhaaf loogu weydiiyo haddii markaa meydku uu muslim yahay walilmusaabi kan la asiibayna bijabri lmusiiba musiibadan ilaahay inuu ka kabo ayaa markaas loogu ducaynayaa waxay dhahen haddii markaa qof muslima qof muslima lagaa tacsiyadaynayo acdama lahu ajraka ilaahay ajarkaaga ha weynayo wa axsana casaaka sabirkaagana ha wanaaji waqafra limeyitka ha u dembi dhaaf wa jabbara musiibataka musiibadana ha kabo ama akhlafa calayk haddii markaa muslim gaal laga tacsiyadaynaya acdama lahu ajraka wasabaraka waaqlab calayka cid kalena ha kuu soo wediray ama jabara musiibataka meydkaaga alla ha u dembi dhaafo lama odhanayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi cid ilaahay u shariig yeeshay dee ayada markaa dembidhaa ilaahay u dembi dhaafi maayo gaal marka mucsi muslim laga tacsiyadaynay muslim ka dhintana allahu limeyitika waaxsana cazaak gaal gaal marka laga tacsiyadaynayana akhlafa lahu calayka walaa naqasa cadada kabada tiradaadan ma yareeyo oo maxaa tiradooda loo badsanaya dee jizye iyo waxbaynu ka qaadinaa bay waxa kale oo sunnaha sida markaa xadiidu ay tilmaamayso in dadka laga geeriyooday ee laga dhintay in dadka markaa ehelkaah iyo jaararka iyo asxaabtu inay raashin u sameeyaan oy ayaga u soo diraan ayagoo markaa dee incaano looga dhigayo iyagoo qulubtooda lagu kabayo waayo waxaa la arkaa dee musiibadan iyo waxan dhacay inay markaa ku mashquulaan xadiidka abu daa'uud warinayana cabdilaahi ibnu jacfar waxa uu leeyahay markii la soo sheegay jacfar bin abi aalib in la dilay nebigu sala allahu alay slm wuxuuhi isracuu liali jacfara طacaaman faqad ataahum amrun shaqalahum reer aali jacfar waxa u samaysaan raashin waxa u yimi arrin mashquuliye marka ayaga in markaa dadkan dhibaataysan ee musiibada ku dhacday waa in wax loo sameeyaa amaa inay ayagu dadka raashin u sameeyaan ayadu waa arrin makruuha waayo waa musiibadoodii oo loo sii kordhinayo waa mashquulkoodii oo mashquul loogu sii kordhinayo iyo sidii ahlu jaahiliyaddu ay samayn jireen oo markaa dee lagu dayanayo ama la isku shabbahayo laakiin xaaladaha qaarkood ee waa ay samayn karaan oo ibnu qudaama oo kale kitaabiisana almuqni wuxuu leeyahay wain dacat alxaajatu ilaa daalik haddii ay wacdaa xaajiya baahi inay iyagii sameeyaan jaaza fa innahu rubbama jaءahum man yuxdiru mayitahum min alqura waalaamaakin اlbaciida wayabitum cindahum walaa yumkinuhum ila an yudayifuuhu masalan waxaa dhici karta inay u yimaadaan geeridan dad tuulooyin iyo meela fogfog ka yimi oo la baryayo ayaga gurigii la joogaya dee si ka wax kalo ay sameeyaan markaa ma jiro dadkaa u yimi ee aaskaa ka soo qayb galay inay wuxu sameeyaano martigeliyaan mooyaane wax kaloo ay samayn karaan ma jiro markaa taasoo kale hadday baahi keento waa la samayn karaa innaga iminka dee waxaa laga in meel fog lagu aasayo oo dee dadkii markaa halkaa aasayay ay dee maalintaa markaa qada iyo sharaab iyo inay u baahdaan ayaa dhici kara haddii loo sameeyo cid ka furanaysaana aanay jirin de markaa iyadoona mid bannaanoo markaa daruura ay keentay weeye laakiin waa inaynu ogaanaa asalku inuu yahay inaynu waxu soo samayno oo dumarka intu suudda un la soo cararaya iyo girgirayaashu guryahooda ha ugu soo sameeyaan raashinka iyo waxay u samaynayaan oo ayaga ha u keenaan oo dadka ha laga furtee ayaga un markaa iyo sayladda ha loo yaaco adhi ha la soo qabto un yaan la odhanin midda labaad in loo arka inay dee arrin laga maarmaana tahay oo la yidhaahdo biyo yarna lagama daba saydhin amaba yacni wax loo qalay ma jiro ama dad markaa dhintay weeye dadka waxba qali waayo taasina markaa mid meesha ku jirta ma aha ee waa waxaynu innagu markaa ku dul cunayno nin baa beri dhawayta la yidhi qolyahan abwaaniintaa baa la yidhi wuu dhintay markaasaa meelaad wax ka dhaceen baa la yidhi wuu ku dhintay waana dad xigmad badanoo markii deetana waa arrinkii maqlay bu tolkii muxuuhi waryaane war intay gu dulqali laydeen siiye buui waan iga nimka noolaadee kollayba afar shan oo adhi ay gu dulqali laydeen ilmaaday reer imkaan u baahana ay siiye buui intay gu dulqali lahaydeen mar haddaan noolaaday walaa yudfanu isnaani laba fii qabrin waaxidin qabri keliya lagu aasimayo ilaa lixaajatin inay xaaje iyo baahi timaado mooyaane ka dayqi alardi dee waa dhulka oo cidhidhiimo o kasrat ilmawtaa iyo kuwa dhintay oo batay wuxuu leeyahay sheekhu walaa yudfanu isnaani fii qabrin waaxidin qabri keliya lagu aasi maayo qabri keliya waxaa laga wadaa hal luxud la wadagelin maayo ama hal shaqi la wadagelin maayo laakiin haddii qabriga afarta jiha lagaga kala aaso oo masalan xagga waqooyinta luxud laga sameeyo xagga koonfureedna luxud laga sameeyo oo xaggan kale galbeed luxud laga sameeyo xagga bare in luxud laga sameeyo mid waliba qalbkiisa la geliyo mid waliba qabri gaara inuu ku jiray ka dhigantay laakiin waxa weeye hal luxuduun inta la dheereeyo in la istaba dhigo lama samaynayo ilaa lixaajatin inay baahi timaado mooyane ka dayqi alard dee dhulkii baa cidhiidhyamay oo dhulkii baa inaga cidhiidhiyo meel kale aynu ku aasama hayno wa kasrat ilmawtaa iyo dadka dhintay oo daacuun iyo dagaalyabaa dhacayo ayaa farabatay waana sida nebigu sala allahu calay wasalam sameeyey qatla uxudin uxud nimankii lagu laayey ee faraha badnaa waxa uu markaas ku ururiyey hal qabri ayuu markaa ku ururiyey welibana waxoogay baa loo kala dhexaysiinaya si ay u kala mudan yihiin baana qabriga loogu kala horraysiinaya oo markaa ka ugu qur-aanka badan ayaa xaggaa markaa loo xigsiinaya oo la horraysiinaya wallahu aclam markaa inoogu joogo